bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى fii kitaabi الsunani baabun fii ifraadi اlxaji ay hada kani baabun baab weeyaan fii ifraadi اlxaji fii bayaani axaadiidi ifraadi alxaji ow fii bayaani ifraadi alxaji xajka keliyeelistiisa caddayntiisiiba u baab yahay ama fii bayaani xukmi ifraadi alxaji xaj keligii in la xirto oo xajkii la keli yeelo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay baabkan halkan wuxuu ka gelayaa wujuuhu lixraam ama manaasigta anwaacdeeda wujuuhu lixraam waa saddex qaybood ama saddex nooc ayaa qofka xajkiisa uu u xidhan karaa saddexdaas wejna culammadu waa isku waafaqsan yihiin wejkii uu ku xirto in uu ansaxayo yacnii saddexdan wujuuhulixraamku waa saddex nooc saddexdaas noocna tii uu qofka ku xirto ee uu xajkiisa ku gutaa inay u ansaxayso ayay culammada ku ijmaaceen sidaa in badanba ay sheegayaan ibnu cabdilbar iyo hayruhu min ala'ima ayb saddexdaas wej marka culammada waxay un ka hadlaan kee fadli badan saddexdooda ee iyagu saddexdan ma jiraanoo ma bannaan yihiin layskuma hayo kan koowaad waxaa weeyaan alifraad waa midda hadda u baabaystay waa axaadiidteedana oo in badan aad ugu daahi doono ifraadka marka waxaa la yidhaahdaa alihlaalu bilxaji waxdahu fii ashhurihi wاlictimaaru bacda alfaraaqi min acmaali اlxaji liman shaa waxaa la yidhaahdaa ifraad alihlaalu biاlxaji waxdahu qofka inuu xaj keligiis ku dhawaaqo miiqaadka markuu gaaray inuu xaj keliya ku dhawaaqo fii ashhurihi bilihii xajka dhexdiisa marka lagu jiro bilihii xajka shawaal iyo dulqacda iyo dulxija maalmaheeda hore waa bilaha xajka kuwaas waayee bilahaas dhexdooda inuu xaj ku dhawaaqo keligiis oo labayka xajatan inuu yidhaahdo waalictimaaru bacda alfaraaqi min acmaali اlxaj xajka acmaashiisa marku dhammeeyana cumro uu soo sameeyo haddana cumro kale liman shaa'a qofkii doonaya dabcan dadku waa un laba nooc qof weligiis aan xajinnin hadduu rabo inuu ifraad ku xajiyo dee cumradii waa waajibo waa laga rabaa cumro ninkaas inuu intuu xajiyo markuu xajkii dhammaysto haddana cumro kale uu la yimaada ninkaas waa mufrid liman shaaa waxaa loo leeyahay ninkii xajkiisuba aanu ahaynba kii waajibka ahay xajkii waajibkaa iyo cumro waajiba waa sameeyey hadda ka hor amase cumradii waaba soo sameeyey xaj keligiis buu xirtay isaga laftirkiisa waa mufrid walow kaana bacda alxaji yownanba cumraysanina marka walictimaaru bacda alfaraaqi min acmaali اlxaji liman shaa ayuu ku daray ayb ifraadku marka kaas waa bilihii xajka in xaj la xirto marka la dhammeeyo xajka acmaashiisa laga dhammaadana cumro la galo alqiraan wejka labaad waxaa weeyaan ama nooca labaad ee wujuuhulixraamka wejka labaad waa alqiraan qiraanku marka waxaa weeyaan alihlaalu bilxaji waalcumrati macan xaj iyo cumraa hal mar laysla niyoona acmaashii xajka bis baana lagu kaaftoomaya lagu gaabsana ayb cumradii marka xajkii bay dhex gelaysaa ayb qiraan ayaa la yidhaha alhlaalu biاlxaji wاlcumrati macan oo qofka markuu miiqaadka gaara labayka xajatan wa cumratan ayuu leeyahay labadii oo isku daraya xajkii iyo cumradii bis ma xalaaloobayo ilaa maalinta ciidda unbuu xalaaloobaya tobnaadka dawaafkii iyo sacyigii acmaasha xajka markuu dhammaystana ninkaas xaj iyo cumro labadiiba waa sameeyey xajkiibay ugu dhex jirtaa cumradiisii ayb kan saddexaad waxaa weeyaan atamatuc yaa la yidhaha atamatuc tamatuca isaga waxaa weeyaan alictimaaru fii ashhuri اlxaji bilaha xajka in la cumraysto oo qofka cumro keligeedu xidhanaya labayka cumratan bilihii xajka dhexdeedu cumro xidhanayaa shawaal ama dulqacday waxay noqoto labayka cumratan bis buu dhahaya markuu miiqaadka tago beydkuu gelayaa dawaaf iyo sacyi iyo taqsiir timiyo gaabsado u samaynaa cumradii waa dhammaatay cumradaasuu ka xalaaloobayaa maalinta yowmu tarwiya ama sideedaadka la gaaro ayuu xaj haddana xiranayaa oo labeyka xajatan uu dhahayaa taasna waxaa la yidhaahdaa attamatuc attamatuc marka waxaa weeyaan alictimaaru fii ashhuri اlxaji uma ataxallulu min tilka alcumra cumradaa in laga xalaal noqdo waalihlaalu biاlxaji fii tilka sana isla sanadkaasna xaj haddana lagu dhawaaqo saddexdaas wej weeyaan marka alifraadu wاlqiraanu wاltamatucu ayb curfiga selafka marka selafka curfigooda qiraanka iyo tamatuca labaduba tamatuc waa u aqoon jireen yacnii marka curfiga selafka la fiiriyo qiraanka laftirkiisa tamatuc waa u yaqaaneen oo tamatucii marka laba noocou noqonaa mid hadda kan aan sheegno dambe iyo qiraankii oo tamatuc loo yaqaano isaga laftirkiisa walidaalika qowluhu tacaala faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi qaarinka iyo mutamaticaba waa u taallaa oo aayadda qaarinka iyo mutamatica labadaba ibnu kaiir waa ku waa tilmaamaya sidaa darteed marka waxaa weeyaan haddaad marka curfiga salafka aad maqasho tamataca fulaan iyo ama tamatuca haddaad maqasho kan keligii ha u qaadanino qiraanka laftirkiisa waa layska dhahaa saddexdan marka wej way bannaan tahay kee ugu fadli badan nebiguse kee sameeyey yaa warkeedu aad u tiro badan yahay ahlucilmigu marka qaar waxay dhahaan ifraadka ayaa ugu fadli badan nebiguna ifraad buu sameeyey xadiidteedana waan arki doonnaa dayb oo jiho kalena marka ifraadku way ku fadilayaanoo waxay leeyihiin ifraadku laba safar waay oo ninku xajna safaru u samaynayaa haddana xajka safar labaadoo cumradii u gelayaa sidaa hadday tahayna marka saas isagu ku fadli badan yahayo ajruki calaa qadri nasabiki ajriga wuxuu ku xihan yahay inta qofka uu dhibtoonayo ifraadkaana ugu dhib badanay dheheen walidaalika cumar iyo abuubakar iyo ifraadkay fadili jireen culummada shaaficiyadana ifraadkay fadilaan iyagu ayb qiraanka qaar iyagu culammadu waxay yidhahdeen qiraankaa fadli badan oo nebigaa sameeyey oo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam saan arki doonno nebigu xajkiisu wuxuu ahaa qiraanu ahaa qaarin buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markii hore xaj keliyau xarmaday markii dambena waxaa la yidhi salli fii haada alwaadii waadigan ku tuko waqul cumratan fii xajatin sidaas dheh nebigu inuu marka intuu cumraysta xajiyey haddana cumro aaday lama sheegin iyadana waa xajiyey cumradiisana xajkay ku dhex jirtay waa qaarin buu ahaa marka waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam noocii ilaahay u dooray unbaa ugu fadli badan culammada marka qaar badanoo ka midana maslagaasay maraan iyaguna ayb nebigu inuu qaarin ahaana shaki kuma jiro ayb qowlka saddexaad isagu imaam axmed iyaa ku tageenoo wuxuu leeyahay tamatucaa fadli badan qofkii aan hadyi wadin qofkii aan xoolo gurigiisa ka wadaynin tamatuca u fadli badanoo isagu wuxuu leeyahay nebigii baaba tamaniyey tamatuca oo waxa uu yidhi low istaqbaltu min amrii mastadbartu aniga arrinkayga haddii uu arrinka iga soo tegey hadduu ii laabnaan lahaa yacnii arrintii iga soo tagtay hadda hadday ii laabnaan lahayd lamaa suqtu alhadya xoolo ma aanan soo kaxeeyeen wala axlaltu intaan cumraystaan ka xalaaloobi lahay oo xajkaygaan iska sugan lahaa sidiinoo kale marka waxay leeyihiin shayga nebigu uu rajeeyey ou jeclaystaa u fadli badan qoladaa iyaguna nacan calaa kullin marka wujuuhdaasoo dhan marka culummadu inay bannaan tahay waa ku ijmaaceen say u kale fadli badan yihiinna way isku khilaafeen shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah mansagiisa isaga wuxuu yidhaahdaa ninkii laba safar oo dhaadheer soo gelaayo ifraada u fadli badan ninkii xoolo soo kaxaynayana qiraan baa u fadli badan tii nebigu uu sameeyey ninkaan xoolana kaxaynaynin laba safar inuu galana aan rabin tamatuca ayaa u fadli badanoo nebigu waaba amrayba asxaabta saasuu isagu marka ku jamciyey oo marka adba marka fadligu waa ictibaaraad kala duwan wey axaadiidtan buu marka hormariyey alimaam abu daawuud raximahullaah ifraadka ku saabsan qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cبدالله بن مسلمة القعنبي قال أخبرnا مالك عن cبدالرحمن بن القاسم can abiihi can caaئiشha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wali wasalam rasuulka afrada alxaja xajkiibuu keli yeelay nebiga ana rasuula اllahi sal ا ly slam rasuulka afrada alxaja xajkii ayuu gooni yeelay xadiidkan marka wuxuu tusayaa nebigu inuu xajka mufrid inuu ahaa ee uu xajkiisu yanii ifraad uu ka dhigay oo yacnii qolada marka dhahaysa nebigu mufrid buu ahaa xadiidtan bay qabsataa laakiin axaadiidta waa dul mari doonnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hal xaj unbuu xajiyey siduu la ogyahay halkaas xaj uu xajiyey ma dhici karta inuu mufridna ahaa mutamaticna inuu ahaa qaarin inuu ahayna suurtagal ma aha axaadiidta marka la jamcinaayo xaafid ibnu xajar isagu wuxuu maray qoladan sidan dhahayso afrad alxaja waxay iyagu qabsadeen markii ugu horreysay wixii nebigu uu ku dhawaaqay markii dulxulayfa uu tegey salaaddii tukaday markii hore nebigu wuxuu xirtay xaj keligiis ah oo labayka xajatan ayuu yidhi markii dambena nebiga waa loo waxyoodo waxaa la yidhi salli fii hada alwaadii xadiid bukhaari uu warinayo waadigan ku tuko waqul xajatan fii cumratin waxaadna tiraahdaa labayka xajatan wa cumratan yacnii xaj cumro ku dhex jirta ku dhawaaq marka afrad alxajadan isagu wuxuu leeyahy ibnu xajar waxay ahayd awalulamri markii dambe nebiga waxaa la amray inuu qiraan wax u bedelo qiraan ayuu u beddelay marka axaadiidta qiraan qiraanka sheegayso iyo kuwan isma diidayaan u dhahaa kuwan waa fii awali اlamri wa fii aakhiri اlamrina nebiga qaarin buu ahaayo waa la amray waadilcaqiiq ku tuka ayaa la yidhi waqul xajatan fii cumratinna dheh isagu sidaasaa marka uu maray ibnu xajar shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu leeyahay waxaa lagu jamcinayaa axaadiidtan afrada alxaja macnaheedu waxaa weeyaan ay afrada acmaal alxaji nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkii acmaashiisii buu gooni yeelay bimacnaa waxaa laga wadaa nebigu cumro gaara iyo xaj gaara ma kala samaynin ayb marka afrad alxaja marka la leeyahay ay afrada acmaal alxaji xajka acmaashiisa ayuu keli yeelayo acmaasha xajka bis ayuu nebigu qabtay cumradiisiina halkaasay soo gashay xadiidkan marka deliil u noqon maayo marka nebigu inuu mufrid ahaa ayb sidaa marka in loo jamciyaana aad wax iyadu xagxagashaa yeelan mayso afrad alxaja macnaheedu marka nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha xajka ayuu keligeed xaj acmaashii bis buu sameeyey waay dawaaf sacyi wuquuf mabiid wax dambe ma aanu samaynin aaw cumradiisii haddii la yidhaahdana isagay ku dhex jirtay waana suuradda qaarinka waayasaasaa marka alimaam ibnulqayim zaadulmacaadka uu ka soo naqliyey baabkan marka sidaas u jamciyey isaga oo wuxuu yidhi faman qaala qofkii yidhaahdo innahu afrada alxaja xajkii ayuu keli yeelay nebiga wa araada bihi isla markaana u yacnii ka wado annahu ataa bilxaji mufradan xajkiibuu keligii la yimid uma faraqa minhu waa ka dhammaaday xajkii wa ataa bilcumrati bacdahu min altanciim haddana cumro ayuu tanciim u aadayu soo sameeyey ow hayrihi kamaa yadunnu kahiiru min annaas fahaada qalatun sidaa qalad waayu yidhi lam yaqulhu axadu min alsaxaabati wala altaabiciina wala ala'imati alarbaca a'immada afarta iyo saxaabadii taabiciinta midna ma dhihin walaa axadu min a'immati alxadiid marka afrad alxaja ha u qaadanin inuu nebiga intuu xaj galay uu sameeyey dadka hadda siday yeelaan oo kale intuu markuu xajkii dhammeeyey baxay oo tanciim aaday soo cumraystay taas ma aha macnahan lagama wado xadiidka sidaa maxaa yeele nebiga inaanu xajkiisa kadib soo cumraysanin waa la hubaa alimaamu nawowina taa waa ogol yahay waaba sheegayba nebigu inuu qaarin yahay waxaa ku tusayuu yidhi marnaba rasuulku cumro uu gadaal ka sameeyey maba jirtuu yidhi hadaanu cumro gadaal ka samaynin markay mufrid ma ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam wain araada bihi afrada alxaja hadduu kala jeedo annahu xaja xajan mufradan xaj gooni ah buu nebigu xajiyey lam yactamir macahu cumro aynan ugu jirinna kamaa qaalahu daa'ifatun min asalafi waalkhalaf siday dhaheen fawahmun aydan arrintaa iyaduna waa wahmi axaadiidta saxiixa abaana diidayso yacni tanna wuxuu leeyahay afrad alxaja macnaheedu ma ahan cumro uguma dhex jirin ma aha acmaashii xaj ha ahaata laakiin cumraa ku dhex jirtay ayb qaar baa waxay leeyihin nebigu afrada alxaja macnaheedu waxaa weeyaan xaj buu sameeyey bis sanadkaasna maba cumraysaninba ay dhahayaan iyadoona sax maano axaadiis badanoo abu daa'uud keeni doono yaa diidayso ay ka mid tahay caaisha radiallahu canha yaa waxay tidhi laqad calima bnu cumar ana rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam ictamara alaaan siwa alatii qarana bixajatihi ibnu cumar wuu ogaa nebigu inuu saddex cumro inuu saddex jeer cumraystay marka laga reeba middii xajkiisii uu ku daray marka xajkiisii inuu cumraystay deliil u tahay iyo axaadiid kaloo fara badan ibnu cabbaasna wuxuu yidhi ictamara rasuulu llahi sal ll slam arbaca cumarin nebigu wuxuu cumraystay afar cumro cumrata alxudaybiya cumradii xudaybiya waاhaaniyatu tan labaadna xiina tawaaqa'uu calaa cumratin min qaabil cumratu alxudaybiya waa mid tii laga sharay oo beydka uu gaari waayey cumray ahayd iyadabe middii sanadkii ku xigtay ee layidhi cumratu alqadaa oo heshiiska ku timid saddexda maalmood inay yimaadaan oy cumraystaan tan saddexaad waa cumratu aljiciraana waa markii uu xunayn qaswatu xunayn kadib midda afaraadna wuxuu yidhi wاlraabicatu allatii qarana maca xajatihi midda afaraadna waa tii xajkiisa kula dhex jirtay intaa marka muxuu radinayaa mataqaana qolada dhahayso afrad alxaja macnaheedu waxaa weeyaan sanadkaa maba cumraysaninba xaj keliya unbuu xajiyey waa la diidayaa iyada wain araada bihi annahu اqtasara calى acmaali اlxaji waxdahu walam yufrid lilcumrati acmaalan faqad asaaba qofkii yidhi afrad alxajadan macnaheedu waxaa weeyaan acmaashii xajkuu sameeyey cumradiina iyaday dhex gashay oo cumradii acmaal cusub uma uunan samaynin faqad asaaba kaa isagu waa asiibay wacalaa qowlihi tadullu jamiicu alaxaadiidi axaadiidta dhammaanteedna qowlkaasay tusaysaa marka macnuhu afrad alxaja sidaa weeyaan inuu nebigu qaarin ahaa iyo tanna isdiidi maayaan towjiiha xadiidkanna sidaas waayo ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin xadiidta iyadu dhahayso anna rasuula اllahi sal ا ly slam tamataca nebigu waa tamatucay kuwa dhahayana waxaa lagu xambaaraya tamatucu اlqiraan waayo tamatucu ilaa curfigii salafka iyo saxaabadu saasuu ahaaye ilaa nebigu waxaa la ogyahay mutamatic inuunan noqonin maxaa yeelay nebigu intuu cumraystay kama xalaaloobin sow dulxulayfa uga soo xirtay maalintii tobnaadee ciidda unbuu nebigu xalaaloobay ee hadduu mutamatic ahaan laha waa xalaaloobi lahaaye qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala akhbaranaa xamaad bnu zayd xaa w akhbaranaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadun yacni bna salama xaa wa akhbaranaa muusa qaala akhbaranaa wuhaybun wahuwa bnu khaalid can hishaam bni curwa can abihi can caaishata annaha qaalat kharajnaa maca rasuuli اllaahi sala اllahu calayh ali wasalama nebigaannu la baxnay muwaafiina inagoo waafaqayna markaa hilaala dilxija bisha dulxija inagoo waafaqayna yanii markay baxeen waa shan maalmood markay dulqacdo ka dhinnayd meelaha ama lix فلما كان بذي الحليفة فلما كان بذي الحليفة markii uu نبgu ahaa فلما كاna بذi الحuليفة markuu نeبigu ahaa صلى الله عليه وaليه وسلم قاaل wuxuu yidhi maن شhاءa qofkii doono أن يuhila بxaجin xaج inuu ku dhawaaqo falyuhila ha ku dhawaaqo وmaن شhاءa qofkii doono أن يuhila بcمرaةi cمro inuu ku dhawaaqo falyuhila بcمرaةi cمro ha ku dhawaaqo qaala muusa fii xadiidi wuhaybin muusa bnu ismaaciil oo isagu laba sheekhle wuhayb iyo xamaad ibnu salama xadiidka wuhayb wuxuu yidhi muuse fa innii anigu lowlaa annii haddii lala yaha anigu ahadaytu inaan hadyi soo kaxeeyey xoola aan soo kaxeeyey haddii lala yahay la ahlaltu bicumratin cumraan ku dhawaaqi lahaa laakiin xoolaan soo kaxeeyayo taasaa iga celinaysa wqaala fii xadiidi xamaad bni salama xadiidka xamaad ibni salamana waxa uu yidhi dhexdiisa wa amaa ana anigu fa uhillu waxaan ku qaylinayaa aan ku dhawaaqayaa bilxaji xaj yacnii maca alcumrati oy cumro la socoto ayb faina maci اlhadya ama markii horeu sidan yeelay markii dambena cumro ku dar baa la yidhi faina macii aniga maxaa yeelay macayga alhadya hadyi baa ah hadyi baan wadaa uma itafaquu way iswaafaqeen fakuntu fii man ahalla fakuntu waxa uu leeyahay caaisho waxay tidhi waxaan ahaa fii man ahalla bicumratin cumrada kuwii ku qayliyey oo ku dhawaaqay falammaa kaana fii bacdi طariiqi jidka qaarkiis dhexdiisa markaannu ahayn xidtu falammaa kaana nebigu markuu ahaa fii bacdi ariiqi jidka jidka yacnii meel ka mida markuu nebigu socday xidtu waan xayday fadakhala calaya rasuulullaahi nebigii baa ii soo galay sala allahu calayh ali wasalama wa ana aniga oo abkii ooynayo faqaala wuxuu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinayo qultu waxaan idhi wadidtu waxaan jeclaystay annii lam akun inaanan ahaanin kharajtu alcaama sanadkan inaan soo baxay wadidtu waxaan jeclaystay annii anigu lam akun inaanan ahaanin kharajtu inaan soo baxay alcaama sanadkan sanadkan inaanan soo bixin baaba ii fiicnaan lahayd oo saasaan ba jeclaystay qaala nebigii waxau yidhi urfudii tuur cumrataki cumradaadii tuur ayb wanqudii fur ra'saki madaxaaga fur wamtashidii shanlayso qaala muusaa muusa marka waxau yidhi muusa bnu ismaaciil wa ahillii bilxaji xaj ku dhowaaq marka urfudii cumrataki lagama wado cumradii aad soo xiratay ka xalaalow ma ahan macnaheedu oo iyadu yacni cumradaa ka xalaalo ma ka xalaaloobayo qofka way xayshay iyadoo markay ku soo dhawaaqday labeyka cumratan markay tidhi kadib ayaa xayd ku dhacay urfudii cumrataki iska tag ma ahan oo iska dhaqaaqo dharkaagii yacnii waxaad yeeshaa ixraamkii ka bax macnaheedu ma aha macnuhu waxay tahay haddii xaydkaagu uusan dhammaanaynin ilaa iyo wakhtiga xajka oo yowmu tarwiya maalinta sideedaad ilaa intaa hadduu xaydkaagu soconaayo maalinta sideedaad xaj ku dhawaaqo cumradaadii ka soo tag ayb macnuhu marka sidaa weeyaan ee iska tuur macnaheedu ma ahan cumradii inta isaga tegtid qof caadiga ayaad iska ahaanaysaa ma aha weli ixraamkii waa isaga baaqi noqonaysaa awaanta marka xaydka waxaa laga qaadanaya xadiidku waxay yeelaysaa hadday xirato oo xayd uu ku dhaco waa iska sugaysaa haddii wakhtiga xajka la gaaro iyadoo weli xaydkii qabto maxay noqonaysaa qaarinaday isku beddelay xaj bay ku dhawaaqaysaa xajkeeday xajinaysaa acmaashii cumrada xajkaasay soo hosgelay oo waxaa la yidhaha midaan oo kale fasqu اlcumrati ila alxaji cumraa la fasakha xaj baa loo fasakha marka wanqudii ra'saki madaxaaga fur wamtashidii shanlayso waa qubayska waxaa weyaan ixraamka marka la xajka ay xiranayso qaala muusa waxau yidhi waahillii bilxaji xaj ku dhawaaq qaala sulaymaanu sulaymaan waxau yidhi wasnacii samey maa yasnacu lmuslimuuna muslimiintu waxay samaynayaan fii xajihim ay ku sameeyaan samee falamaa kaana leylatu sadri falamaa markii kaana uu ahaaday yanii la gaaray leylatu sadri habeenkii la baxayey waa habeenka afariyo tobnaad habeenka ay bisha afar iyo tobanka tahay dulxija maxaa yeelay maalinta saddex iyo tobnaad yaa xajku uu ku dhammaadaa duhurka kadib yaa dhagaxda ugu dambaysa la tuurtaa waa laga soo tagaa maalinta saddex iyo tobnaad marka habeenkeeda maxay noqonaya marka habeenka afar iyo tobnaad waa marka la baxayo falammaa kaana leylatu sadri markay ahayd amara rasuulullahi sal lla ly slam nebiga wuxuu faray cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu abi bakar ayuu faray fadahaba bihaa ila tanciimi tanciim ayuu marka caaisha la aaday zaada muusa muuse wuxuu ku daray faahallat bicumratin cumray ku dhawaaqday makaana cumratihaa cumradeedii booskeedii cumradii ay tuurtay booskeedii wadaafad bilbeyti bay dhawaaftay faqada allaahu ilaahay wuu u guday cumratahaa cumradeedii ay u xajahaa qaala hishaamun hishaam waxauu yidhi walam yakun fii shayin min dalika hadyun walam yakun ma ahanin fii shayin wax oo min daalika kaagaas ka mida hadyun yacnii hadyina ma aanay bixinnin buu ku leeyahay bal hadyi meeshaa waa ahaa ziyaadadan marka hishaam warkan uu leeyahay hadyi ma jirin marka uu leeyahay hadyi waa jiray maxayl horaan u soo marnay lo nebigu inuu ka bixiyey oo yacnii uu markaa hal neefoo yacni lo-a inuu ka qalay riwaayadka qaarna mid neef neef ay dhahayeen marka walam yakun fii shayin min dalika hadyu saxiix ma aha jumladan warkan marka hishaam baa wato waa mudraj haddana saxiix ma ahan qaala abu daawuud zaada muusa fii xadiidi xamaad bni salama falamaa kaanat leylatu اlbaxaa habeenka leylatulbaxaa oo nebigu meesha badxaa la yidhaha uu degaayey daahurad caaishatu caaisha daahir bay noqotay markaa leylat albaxaa waxaa weeyaan waa saddex habeenka marka waxaa weeyaan un habeenada minaad habeenka mida ayb macnuhu marka waxaa weeyaan caaisha maalmihii marka badxaa la degayey ayay ayay markaa iyadu ay ayay daahir noqotay ayaamihii marka minaadee saddexdaa maalin ka mida habeen ka mida in kastoo badxaa marka nebigu uu habeenka uu degayay ay tahay habeenka afariyo tobnaadba ay tahay ayb maxaa yeele badxaa waa meesha marka xajkiisii markuu soo dhammeeyey uu degay waa markii horena uu ka baxay ayb meeshaan marka falamaa kaana leylatu sadri amara rasuulu ullahi sal ll slam cabdiraxmaan riwaayaadka axaadiidta caaisho laftirkeeda xajkeedu muxuu ahaa way isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin mufridaday noqotay xaj keliyay xarmatay xajkeeda markay dhammaysatayna haddana cumradii tanciim ayaa cumro u noqotay walidaalika yacnii caaisha waxay ahayd mufridatun ifraad baa xajkeedu ahaa walidaalika wax hadyi lagama rabin baiyadu abu xaniifa ayaa sidaa dhahan sida raajixa laakiin caaisha qaarinaday noqotay waxaana ku tusaya in xajkeedu ay qiraan ou ahaa nebiga wuxuu ku yidhi markii ay xajkii ou ay dhammaysatay markay daahir noqotay tay wuquufu carafay wax dhan soo samaysay markay daahir noqotayna dawaafkii dawaafulifaadihii la timid iyo sacyigii ayuu nebiga ku yidhi dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna asafa waalmarwa iyo sacuki fii xajiki cumratiki waa ku deeqayaa buu yidhi dawaafkaagii iyo sacyigaagii xajka aad ku samaysay ayaa xajkaagii iyo cumradaadii labadaba kugu filan caaisha marka iyadaa waxay tidhi haweenkii kalena ma xaj iyo cumro kala gaar ah bay qaadanayaan aniguna marka ma sidaana marka nebiga tadyiiban liqalbihaa qalbigeeda inuu ku hagaajiyo ayuu yidhi ordo bax tanciim geey ha ka soo cumraysato ee iyadu cumro waaba qabtayba iyadaa waxay istiri un naagihii kale iyagu aan xaydka ku dhicin intay cumraysteen ka xalaaloobeen xaj aadeen laba camalay kala qabteen marka dadku intay laba camal qabtaan maan aniga hal qabanayaa bay tiri markaasuu nebiga iyadoo qalbigeeda uu ku hagaajinayo wuxuu yidhi orodoo baxgeey halkaa ka soo cumraysato laakiin cumradaas tanciim ma aynan ahayn cumradeedii ku dhex jirta xajka cumradii xadiidkan dawaafuki bilbeyti wasacyiki bayna safa walmarwa iyo sacuki fii xajiki wa cumratiki xadiidkii nebiga sidaas u ahaa midkanna tadyiiban liqalbihaa buu ugu sameeyey mas'ale marka fiqi baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofkii xajiyey cumraystay inuu cumro ku celceli karo maadaama caaisha oo cumraysatayba haddana nebigu uu leeyahay orodoo bax haddana geey tanciimha ka soo cumraysato arrintaa inay bannaan tahay bacdi naas baa waxay dhahaan waa bidco ama yacni ma bannaana sidan marka ka waran marka caaisha nebigu marka shay bidcaa ama mukhaalafaa miyuu nebigu qalbigeeda ku hagaajinaa caaishana shayga qalbigeeda uu ku hagaajinayo shay sharcan bannaan un waayo marka ugu yaryahay ayb marka alimaamu nawowi iyo culimo badan waxay ka qaataan cumrooyinku qofku inuu badsan karo faqada allaahu cumrataha waxajahaa buu u guday ayaa alla u guday qaala hishaamun walam yakun fii shayin min dalika hadin qaala abu daawuud zaada muusa fii xadiidi xamaad bni salama falama kaanat leylat اlbaxaa markay ahayd habeenadii ayaamihii yacnii mina dahurad caaishatu caaisha daahir bay noqotay dabcan marka waxay soo samaysay dawaafulifaadihii wixii qaala xadaثana alqacnabiyu cabdullahi bni maslama can maliki can abiاlaswad moxamed bni cabdiraxmaan bni nawfal wahuwa abulaswad almadani yatiimu curwa ayaa la dhihi jiray wa kaana iqatan akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can curwata bni الzubayr can caaishata zawji الnabiy sal ا ly slam ayd qaalad waxay tidhi ayb kharajnaa maca rasuuli اllahi sal ly slam nebigaannu la baxnay oo xajkii baan la aadnay caama xajat اlwadaac sanadkii xajat اlwadaaca fa minaa waxaa naga mid aha man ahalla bicumratin kuwo cumro keliya xirtay wa minaa waxaa naga mid aha man ahalla bixajin wa cumratin kuwo xaj iyo cumro isku daray wa minaa man ahalla bilxaji xaj keliya kuwa xirtayna waa nugu jireen saddexdaba marka inay bannaan tahay iyo xadiidku uu deliil u yahay wa ahalla rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu ku dhawaaqay bilxaji xaj buu ku dhawaaqay waa markii hore waay markii dambena cumruu ku sii daray ayb wa amaa man ahalla bilxaji qofkii xaj ku dhawaaqay ow jamaca alxaja waalcumrata xaj iyo cumro isku daray amase isku daray falam yaxilluu ma aynan xalaal noqonin xataa kaana yowmu naxri ilaa maalinta ciidda yowmunaxri maalinta tobnaadka maalinkaa unbay xalaal noqdeen dadka saddexdaa marka ayb dadka saddexdaa iyagu marka fa amaa man ahalla bilxaji saddexdaa qayboode yacnii ifraadka iyo tamatuca iyo qiraanka qofka mufridkii xaj keliya xirto iyo qofka xaj iyo cumro isku daro ayagu waxay baaqi ku ahaanayaan ixraamkooda ilaa iyo maalinta ciiddoo bishu ay tobanka tahay marka ay dhagaxda la tuurto kadib ay xalaaloobayeen ayaga taxallul asqar dawaaful ifaadaha markay ku daraanna xataa naagaha waa u bannaanaanayaan amaa ninkii mutamatica ninka tamatuca isaga cumro keliya ninkii xirto labayka cumratan yidhaahdo bilaha xajka wou iska cumraysanaya dawaaf bilbeyt sacyi bayna safa walmarwa gaagaabinaya timaha bis waa iska xalaaloobay ninkaas naag haddii ay markaa xaaskiisu ay la jirtaa waa u tegi karaa barafuun oo isticmaali karaa in allaale intii qof xalaala u bannaan isaga u bannaan maalinta yowmu tarwiyo ayuu haddana xaj bilaabaa oo xaj xarmana marka mutamatica marka laga reeba labada kale ma aynan xalaaloobin xataa kaana yowmu naxri ilaa ay laga gaaro oo maalintaa ay ka ahaatay walidaalika qofka hadduu shawaal hadda xaj keliya ku dhawaaqo bisha shawaal ashhuurulxajkay ka mid tahay labayka xajatan haddii uu yidhaahdo ilaa iyo bisha dulxija ixraamu baaqi ku ahaana tobankeeda ma bedeli karo mana ka tegi karo marka tamatucu waa ka sahlan yahay waana ka fudud yahay maxaa yeele qofka intuu cumro dhammaysto iska xalaaloobayaa bacda daalika marka wuxuu samaynaya xaj aadayaa laakiin isaga hadyi baa laga rabaa xoolo ninkan mufridka lagama rabo isaga mutamatica iyo qaarinku iyaga hadyi baa laga rabaa saan arki doona qaala xadaana bnu sarx wahuwa axmed bnu camr bni cabdillahi bni camr bni sarx abu daahir almisri iqatun akhraja xadiidahu muslim abu daawuud wاnasa'i wbnu maaja qaala anba'na bnu wahbin wahuwa cabdullahi bni wahb almisri iqatun faqiih akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala ahbaranii malikun can abi laswad biisnaadihi milahu zaada faama man ahalla bicumratin faaxalla qofkii cumro xirtay faaxalla ama faxalla uuba xalaaloobay markuu cumradii dhammaystay qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can ibni shihaab can curwata bni zubayr can caaishata zawji الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam annaha qaalat kharajnaa maca rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigaan la baxnay fii xajati اlwadaac faahlalnaa bicumratin baan ku dhawaaqnay uma qaala rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi man kaana macahu hadyun qofkii xoolo wado oo xajka xoolo u wado falyuhilla bilxaji xaj ha ku dhawaaqo maca alcumrati iyadoo cumro ay la jirto uma laa yaxillu ma xalaaloobayo xataa yaxilla minhumaa ilaa uu xajka iyo cumrada labadaba ka dhammaaduu ka xalaaloobo jamiican iyagoo wada jira faqadimtu makata makaan soo galay tiri caaisho wa ana xaa'idun anoo xaa'id oo xayd qabo walam aduf ma aanan dawaafin bilbeyti beytka ma aanan dawaafin kacbada lama dawaafi karo markaa weyn xaa'ida ma dawaafi karto oo dawaafku waa salaadoo kale waa qof aan weyse qabin oon daahir ahaynna ma dawaafi karo walaa bayna safa walmarwana ma aanan dawaafin maxaa yeeley safay marwo maxay u taree dawaaf haddaanu jirin ile dawaafka cumrada sacyiga cumrada waa inuu dawaaf ka horeeyo yacni sacyi biduuni dawaaf maba jiraba sidiisaba sacyigu waa inuu dawaaf un ka horeeyo mar walba sacyigu sida dawaafkao kalema dawaaf sunnaa waa iska jiraa intaad kacbada tagto waa iska dawaafi kartaa labadaada ragcad tukane waa iska fariisan kartaa laakiin sacyi keligiisu la sameeyaa ma jira isaga laabudda inuu un sacyigu ka horeeyo dawaaf inuu ka horeeyo walidaalika marka dawaafulwidaaca iyo iyagu sacyi male dawaaf keligiis waa la samayn karaa biduuni sacyi laakiin sacyi biduuni dawaaf maya marka waxay tidhi fashakowtu dalika ilaa rasuulillahi baan u sheegay sala allahu calayh ali wasalam nebigaan uga cawday arrintaa faqaala wuxuu yidhi inqudii ra'saki madaxaaga furfur wamtashidii shallayso wa ahillii bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci alcumrata cumrada iskaga tag yacnii cumradii aad goonida aad yeeshay ka daa iska daayo xaj iskaga bedelo qaalat fafacaltu waan yeelay falamaa qadayna alxaja markaan xajkii dhammaynay arsalanii rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu waa i diray maca cabdiraxmaan bni abi bakrin walaalkeed cabdiraxmaan uu la diray ila tanciim tanciim marka waa meesha ugu dhow waaye xilliga ayb maka waa xaram xaramka yacni xilliga meesha ugu dhow xaramka yani marka laga baxaayo ugu dhowaanshada badan waa tanciim nacam tanciim marka hadda makay isaga dhex jirtaaba taqriiban ayb waa wax aad u yar waayo qofkii inuu maka ka baxayba maba moodayo ayb marka tanciim buu igula diray faactamartu waan soo cumraystay cumradan marka qalbigeeda unbuu ku wanaajinayey iyada cumradeedii xajkay ugu dhex jirtayba faqaala wuxuu yidhi haadihi tani makaana cumratiki cumradii aad sheegayso waa iga maqnayd aad lahayd booskeeda tan u qaado qaalat fadaafa aladiina ahalluu bilcumrati fadaafa aladiina kuwii way dawaafeen ahalluu bilcumrati cumrada xirtay bilbeyti bay dawaafeen kacbada iyo bayna safa walmarwa safay marwana way dawaafeen uma xalluu way xalaal noqdeen uma daafuu haddana way dawaafeen dawaafan aakhara dawaaf kale iyo sacyi kale bacda an rajacuu markay ka soo laabteen min minan mina markay ka soo laabteen dawaafkan dambe muxuu yahayna lixajihim xajkooda dartiisa feeri marka meeshaan dadkii mutamaticiinta ahaa oo iyaga intay markay iiqaadka gaareen labeyka cumratan dhaheen beydka soo galeen dawaafay sameeyeen sacyi bayna safa walmarway sameeyeen tintay iska gaagaabiyeen waa xalaal noqdeen maalintii sideed ay ahayd dulxija ayay haddana xajkii aadeen labayka xajatan minay tageen wuquuf carafay sameeyeen mabiitu musdelifay soo sameeyeen habeenkiibay subaxii bay soo baxeen subaxa tobnaaday dhagixii tuurteen naxrigii hadday xoolo wadaan xoolihii bay gowraceen ayb timihii bay iska xiireen intee la imaanaa markaa makay soo galeen dawaafkii dawaafu ziyaaraha ama dawaafulifaadahay rabaan inay sameeyaan dawaafka maalintaas tobnaad bilaab maayo saddexdan qolo mufrid iyo qaarin iyo mutamatic kulli waa laga wada rabaa waa ruknun min arkaani اlxaji dawaafulifaadaha isaga laakiin sacyiga ka warran marka sacyiga waa la kala baxaa marka ninkii tamatucay oo sidaan aan soo sheegnay yeelay sacyi labaadaa laga rabaa sacyigan labaad waa maxay xajkiisa waa sacyigiisii horena muxuu ahaa cumradiisii waa soo ma garanin ninkii laakin ninka qaarinka ah laakiin qaarinka ninkii labeyka xajatan wa cumratan soo yidhi ee xajkii oo maalmo ka dhiman maka soo galay dawaafulquduum sameeyey dawaaf cumraad asagu maaha wuxuu samaynaya waa dawaaf sunno ah waa dawaafulquduum dawaafulquduum buu sameeyey toddobow dawaafa beydka waa baxay sacyi beyne safa walmarwuu sameeyey wuu samayn karaa timihii marka maxiiraya ma gaagaabinaya maya ninkaan magaa maxaa yeele maba xalaaloobayaba isaga maalinta ciidduu sugaa waxba dambe ma yeelayo dawaaf bilbeyt sacyi bayna safa walmarwa bis dharkiisii iyo ixraamkiisii buu baaqi ku yahay ninkaa isagaa marka waa baxayaa maalinta sideedaadka minuu tegey sagaalaadkii carafuu istaagay habeenkii musdelifou bariyey subaxii waa ka soo dhaqaaqay ramyi buu sameeyey naxri buu sameeyey waxbuu gowracay timihii buu iska xiiray dawaafkii kacbadii buu yimid dawaafulifaaduu sameeyey sacyi ka warran isaga ma laga rabaa maya isagu sacyiga hadduu horhore u soo sameeyey maadaama uu hore sacyi u soo sameeyey hadda sacyi lagama rabo sacyigiisii hore ayaa hadda halkan u gelaya maba aha ma isku dhibaayaba isaga maalinkaas soo ma garanin haddii laakiin uunan soo samaynin ka warran maalinkii hore uu soo galayuba iska caajisayba dawaafuu sameeyey dawaafulquduum sunno ah duurkiisuu iska galay isagoo muxrim ixraamkiisa baaqi ku ah sacyi baa kuu dhiman waa laga rabaa marka sacyi ninkan hore uma aanu soo samaynin ninka mufridkaana waa la mid labeyka xajatan ninkii soo yidhi isaguna ninkan unbuu la mid yahay dhinacan hadduu sacyi sameeyey iyo dawaaf iyo sacyi hadduu sameeyey maalinta tobnaadka ciidda isaga sacyi lagama rabo kiisii hore yaa u gelaya booskaas oo sacyigiisii hore ayaa u gelaya booskaas qofkan marka isagu sidaasuu yeelayahay amaa mutamatica isagu sidaas ma aha qofka mutamatica isagu laba saci iyo laba dawaafaa laga rabaa maxaa le dawaafkiisii hore iyo sacigiisii hore waa cumro wuuna raaxaystay ninkan dawaafkan dambe iyo sacyigan dambena xajkiisa iska leh labadan kale laakiin iyagu hadday hore sacyiisu samayn ku celin maayaan ayb taasay marka rabtaa caaisha inay ka hadasho waxay leedahay marka uma daafuu dawaafan aakharay ayay dawaafeen ayb qaalat fadaafa aladiina ahalluu bilcumrati kuwii cumrada ku dhawaaqay bilbeyti bay dawaafeen oo bayna asafaa walmarway dawaafeen uma xalluu way xalaal noqdeen cumradii ka xalaal noqdeen uma daafuu dawaafan aakhara dawaaf kaley haddana sameeyeen bacda an rajacuu min minan markay mino ka soo laabteen lixajihim bay u sameeyeen waa mutamaticiintii waama aladiina kuwii kaanuu ahaa jamacuu alxaja waalcumrata xaj iyo cumro kuwii jamciyey waa qaariniinta fa inamaa daafuu dawaafan waaxidan hal dawaafun bay sameeyeen kii hore dawaafkan iyo hadda sheegaysa waa sacyi ha u malaynin kacbo la dawaafayo fa inamaa dawaafka tobnaadka waa layska rabaa qasab dawaafulquduum hore usoo samey ama ha usoo samaynin maalintan tobnaad waa layska rabaa iyada ee dawaafka ay sheegayso sacyigaa laga wadaa sacyigaa ku qorane marka maxaa yeeley sacyigu inuu dawaaf yahay aayadda qur-aankaaba tusaysa ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa baa lyidhi safii marwaana laga wadaa fainamaa daafuu dawaafan waaxidan hal sacyi bay sameeyeen qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi rawaahu ibraahimu bnu sacdin wamacmarun can ibni shihaab naxwahu lam yadkuruu ma aynan sheegin dawaafa aladiina ahalluu bicumratin kuwii cumrada ku qayliyey dawaafkooda ma aynan sheegin wadawaafa aladiina jamacuu alxaja waalcumra kuwii xajka iyo cumrada jamciyey dawaafkoodana kama aynan hadlin qolooyinkan iyagu xadiidkan marka caaisha wuxuu radinayaa jaabir xadiidka dheeree muslim ku jira jaabir uu warinayo fii sifati xaji الnabiy sal ا l slam isagu wuxuu leeyahay qolooyinkii iyagu marka wuxuu tilmaamayaa sacyi kuma aynan celinin ayuu leeyahay sacyi labaad ma aynan samaynin buu dhahay qolada uu sheegayo waa qaariniinta amaa mutamaticiintu iyagu way samaynayaan sacyi labaad shaykhulislaam ibnu taymiya isaga wuxuu ku tegey xataa mutamatica sacyi ku celin maayuu leeyahay qofka mutamatica laftirkiisa sacyi bayna safa walmarwa ku celin maayo qaarinka iyo mufridkuu la mid noqonayaa waa mas'ale marka uu shaad kula yahay xadiidka jaabir uu deliishanayaa laakiin waxaa la dhahayaa gaayatu maa fii xadiidi jaabir waa inuunan wax kala caddayninoo ka aamusay xadiidkan caaisha laakiin iyadu way kala soocday way kala reebtay dadkii qolooyinka mutamaticiinta waa ku celiyeenay tiri kuwa kalena ma aynan la imaanin xadiidkan caaishaa toosan marka walidaalika ninka mutamatica isagu waa laga rabaa ibnu taymiya kitaabu yacni mansaki alxaji risaaladiisu wuxuu leeyahay ku celin maayaan laakiin inay ku celinayaana waajib a weliba maxaa yeeley haddii sacyi bayna safa walmarwa uu xajku ka maqnaado ma ansaxayo xajka maxaa yeele sacyi bayna safa walmarwa min arkaan ilxaji yuu ka mid yahay arkaanta xajkay ka mid tahay qaala xadaanaa abu salma muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudaki qaala akhbaranaa xamaadu can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can caaishata annaha qaalat labaynaa bilxaji baanu ku dhawaaqnay xataa idaa kunaa bisarif markaan ayn xidtu waan xayday meel maka u dhowaa fadakhala calaya rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaa ii soo galay wa ana abkii anoo ooynayo faqaala wuxuu yidhi maa yubkiiki yaa caaishatu maxaa kaa ooyin siinaya caaishahay faqultu waxaan idhi xidtu waan xayday laytanii lam akun xajajtu laytanii hallaytee shallaytadayda eh lam akun xajajtu yacnii ahaadeenaa inaanan xajinnin maxaan xajin yacnii inaanan xajinnin yaan ku shallaynayaa yacnii maxaanu xajiyey yaan ka shallaynayaayo shallaytadayda waxay tahay lam akun xajajtu yacnii inaanan xajin lahayn ii fiicnaan lahayda faqaala subxaana allah inamaa daaliki kaagaasi shay-un shay weeyaan katabahu llaahu ilaahay uu ku qoray calaa banaati aadam aadam gabdhihiisa ayb faqaala unsukii faqaala markaa wuxuu yidhi unsukii yacnii gudo almanaasika acmaasha kullahaa dhammaanteed hayra allaa taduufii bilbeyt laakiin kacbadaas hayra allaa taduufii bilbeyti kacbadaas yacnii dawaafin yani adoon kacbadii dawaafeyni falamaa dakhalnaa makata maka markaan soo galnay qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi man shaaa qofkii doono an yajcalahaa cumratan inuu cumro ka dhigo falyajcalhaa ha ka dhigo cumratan cumro yani halkanna mas'alo kale waay iyaduna markii dulxulayfe la joogay dadku dhowr noocay u xajiyeen nin xaj keliyou xirtay nin cumro iyo xaj laysku daray nin yacnii cumro keligeed buu xirtay markii maka la soo galay ayaa nebigu wuxuu yidhi man shaa'a an yajcalahaa cumratan falyajcalhaa cumratan dadkii buu leeyahay war ninkii cumro inuu ka dhiga rabow waxaagii cumro u bedelo ninkii xajkiisi xaj keliya soo xirtay cumraha u beddesho falayajcalhaa cumratan ilaa man kaana macahu lhadyu ninkii xoolo wada ma ahani qofkii xoolo wado isagu yaanu cumro ka dhiginoo qaarinkiisa ha iska ahaado laakiin inta kale ninkii aan xoolo wadin xajkii uu xirtay iyo xaj iyo cumro hadduu isku daray ha u bedelo cumro cumro ha u bedelo marka waxaa laga wadaa mutamatic ha noqdo halkan bay haddana culimmadu aad war badan isaga khilaafayaan waxay leeyihiin amarkan nebigu bixinaya amru wujuub miya mase waa amru istixbaab oo ninkii markuu gurigiisa ka soo baxay miiqaadka soo gaaray labayka xajatan iska yidhi maka soo galay axaadiidtani waxay tilmaamayaan inuu xoole inuu waday inuunan wadin in loo kala saaro haddii uusan xoolo soo kaxaynin gurigiisa xoolo uunan ka soo wadin xajkii waa bedelaya waa la fasakhaa cumraa loo fasakhaa haddii cumro loo fasakhana cumradaasuu ku xalaaloobaa nin mutamaticuu noqonaa marka bedelkaas marka xajkaasi in cumro loo bedelo waajib miya mase waajib ma aha akaru ahlilcilmi waxay leeyihin waajib maaha waa sunno ibnu taymiya isagu wuxuu yidhaahdaa saxaabadii nebiga la socotay waajibay ku ahayd amaa man bacdahum sunnay u tahay ibnulqayimna wuxuu leeyahay iyo ibnu cabbaas iyo yanii ibnu cabbaas siduu ku tegey ibnulqayimna uu rajaxayo shaykh alalbaanina uu u nusreeyo iyagu waxay leeyihiin waa waajib ninkii aan xoolo wadin beydka yimaado xaj keliya ku soo xirtay wuxuu u bedelayaa fasakha waajibuu ku noqonayaayo fasku اlxaji ila alcumrati maxaa yeele awaamir badan baa ku soo aroortay saxaabadana khaas uma ahaynoo inaanay khaas u ahayn waxaa tusayo nebigaa la weyddiiyey sanadkeennan keliya miyaa mase am lilabad bal liabadi اlabad weligeed dakhalat alcumratu ilayanii dakhalat alcumratu fi اlxaji ilaa yowmi اlqiyaama marka wujuubay ka qaateen calaa kullin saddexdaa qowl baa ku jiro waxaa loo badan yahay inuu mustaxab uu yahay ayaa loo badan yahay jumhuurta iyagu marka sidaasay ku tageen taasay marka tilmaamaysaa hadda ayb laakiin man shaa'adan baa shaad ah sida sawaabkana ijcaluuhaa cumrata nebigu amarowba bixiye markays ad adkeeyeenna nebigu weliba aaduu arrinta ugu kululeeyey falamaa kaanat leyla ahay qaalad waxay tihi caaisha wadabaxa rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuu gowracay can nisaa'ihi xaasaskiisa wuxuu ka gowracay albaqara lo'buu ka gowracay yowma naxri maalintii tobnaadka albaqara waa jinsi hal miyaa mase waa mase waa toddobo waa soo sheegnay falamaa kaanat leylatu lbadxaa markay ahayd habeenkii leylatulbadxaa oo maalmihii minaad habeen ka mida waaye wadahurad wadahurad muu idin dhigaa mase wadahurtu wadahurat caaishatu caaishana markaa ay daahirka daahir noqotay radia allaahu canha qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi atarjicu sawaaxibii naagaha aniga saaxiibbaday ah oo yacnii haweenkii rasuulkay tilmaamaysaa kale miyay noqonayaan oo la laabanayaan bixajin wa cumratin xaj iyo cumro wa arjicu ana aniguna ma waxaan la laabanayaa bilxaji xaj keliya iyadu waxay moodaysa xajkeeda keliya cumro inaynan ugu dhex jirin fa amara rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu amray cabdiraxmaan ibna abi bakrin ayuu amray fadahaba biha ila tanciim buu la tegey falabbat bilcumrati cumray ku soo dhawaaqday marka ay soo xiratay qaala xadaana marka xadiidkan waa saxiix amaa man shaa'adaas baa shuduud ku jiraa sida raajixaana mashii'a ma ahayne amar baaba nebigu siiyeyba qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال أخبرna جريir عن maنsوr عن إbrاhيm عن الأسود عن cائشhaةa qالت khرجna mعa rasuuل الlah sl اه sلم nebigan la baxnay laa naraa ila أnahu الxaju laa naraa ma anan ra'iyeynaynin ilaa أnahu الxaju شhأnigu inuu xaj yahay maahan yacnii nebigii baan la soo baxnay ma aanan malaynaynin ilaa yani waxa la xiranayaa xaj keliya un mooyaane wax kale inuuna noqonaynin sababtuna waxay ahayd caadadii awal jiri jirtay baa waxay ahayd carabtu ma aysan aqoonin cumro bilaha xajka la xirto maba aysanba aqooninba bal waxay ibnu cabbaas siduu tilmaamaya kaanuu yarawna alictimaara fii ashhuri اlxaji min afjari اlfujuur fujuurka midka ugu daranay u arki jireen bilaha xajka in cumro lagu dhawaaqo caadadaa marka nebiga waa beddelay tamatucii buu jideeyey walidaalika culammada dhahaya tamatucaa fadliga badan waxyaabay cuskanayaanay ka mid tahay maadaama caadaad jaahiliya lagu khilaafayo maqsuud sharciga waay leeyihin walidaalika iyaga marka sidii horay haysteen saxaabada marka maadaama caado hore u jirtay ee aheedoo la yaqaanay ayay waxay leeyihiin amaa nebiguna xaj keliya un xarmadaa sidii la aqoon jiray markaa buu leeyahy maya nebigu marka waa beddeley markaa wuxuu leeyahy falammaa dakhalnaa makata markaannu galnay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh falammaa qadimnaa markaannu galnay makaan galnay yacnii falammaa qadimnaa bilbeyti falammaa qadimnaa markaan maka galnay tadawafnaa bilbeyti baannu dawaafnay nusakha qaarna dufnaa bilbeyti bay qorayaan fa amara rasuulullahi sal ll ly slam nebigu wuxuu amray man lam yakun saaqa alhadya qofkaan xoolo soo kaxaynin an yuxilla inuu xalaal noqdo fa axalla waxaa xalaal noqday man lam yakun saaqa alhadya qofkaan xoolo wadin fa axalla iyo faxalla labada waa qorayaan ayb haddii marka axalla laga bixiyo waa iska mudaacaf haddii axalla laga bixiyana waa rubaaci qال xdثna محamed بن yaحyى بن فاriس هو محamed بن yaحyى الذhلي qال أخbarana cثman بن cmر وhuوa cثman بن cmر بن فاriس baصriyu أslhu min bخاarى ثiqة qiila kana yaحyى بن سacيid laa yرضاahu أhرجa xadيiثه أصxaaب الكتب الستة qال أنbأna yunس wهو بن يزيد الأylي عن الزhرiي عan curوة عan cائشhaةa أna rasuul الlahi صلى اه sلم qaal nebigu wxuu yihi low اstaqbaltu haddaan qaabili lahaa oy ii dhibnaan lahayd min amrii aniga arrinkayga maa wixii istadbartu aan gadaal geeyey wixii aan gadaal mariyey hadday haddaan hormarin lahaa oo yacni aan hormarsan lahaa macnaheedu waxaa weeyaan wixii iga soo tegey hadday ii dhinnaan lahayd shalay wixii iga tegey hadday maanta ii dhinnaa lahaayeen canuu sidaa weeye low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amrii aniga arrinkayga ayb maa wixii istadbartu aan gadaal geystay wixii iga tegey hadday ii laabnaan lahaayeen hadda lamaa suqtu lhadya hadyi ma aanan soo kaxeeyeenba qaala muxamedun axsabuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi wala xalaltu waan xalaaloobi lahay maca aladiina axalluu kuwii xalaal noqday yaan la xalaaloobi lahaa min alcumrati cumrada ka xalaal noqday hadalkan markaa culammada badankood waxay leeyiin nebigu wuxuu sidan u yidhi asxaabtiisa qalbigoodu ku hagaajinaya maxaa yeele markay arkeen saxaabadii nebigiiyoon xalaal noqonin iyagiina xalaal noqda la leeyahay xoogaa waa iska ciishoodeen markaa buu nebigu sal alla ly slam wuxuu leeyahay aniguba haddaanan xoolo kaxayn lahayn sidiinoo kalean noqon lahaa qalbigooda marka inuu wanaajiyo qaala muxamedun qaala wuxuu yidhi araada an yakuuna amru nnaasi waaxidan araada wuxuu doonay qaaladan marka duhliba iskale araada an yakuuna amru nnaasi wuxuu doonay dadka arrinkoodu waaxidan mid inuu noqdo dadka arrintoodu inay mid noqoto ayaa nebigu uu sidaa u jeclaystay ayb xadiidka bukhaari muslim baa wariyey jumlada dambe marka laga reebay araadada iyo waxa ka dambeeya qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala akhbarana leyt can abi الzubayr can jaabirin qaal aqbalnaa muhiliina maca rasuuli illahi sal ly slam bilxaji aqbalnaa waanu qaabilnay madiinaan ka soo tagnay muhiliina annagoo ku qaylinayna maca rasuulillahi sal ly slam nebiga la jirkiisa bilxaji xaj mufradan xaal uu yahay xajkaa keligiis uu yahay wa aqbalat caaishatu caaishana way soo qaabishay iyaduna muhillatan bicumratin iyadoo cumro keligeed ku qaylinayso oo cumro keliya soo xiratay xataa idaa kaanat bisarif markay ahayd carakad caaisha way hayshay xataa idaa qadimnaa markaannu soo galnay dufnaa bilkacbati kacbadii baan dawaafnay wa bisafaa walmarwati baan dawaafnay fa amaranaa rasuulullahi sal ly salam dawaafkan marka waa markay maka soo galeen waa dawaafulquduum iyo sacyi fa amaranaa rasuulullahi sal ly slam nebigu wuxuuna amray an yaxilla minaa inuu xalaal noqdo minaa xaal uu annaga naga mid yahay man lam yakun macahu hadyun xoolo qofkaan wadin inuu xalaaloobo wuxuu ku xalaaloobayaa inuu markaa timihii iska gaagaabiyo haddii xajku wakhti dheer ka dhiman yahay haddii xajku wakhti gaaban ay ka dhiman tahayna in layska gaagaabiyo markaa xajku haddii yani muddo ay ka dhiman tahay tinta ku soo baxaysoo kale xiirmadaa fadli badan haddii kaleo xajkiiba laba beri ay ka dhiman tahay haddaad xiirto xajkiina maxaad xiiraysaa markaa markaasoo kale tinta in la gaagaabiyo umbaa fiican taqsiirka si hadhow xajkaagiina aad tintii markaa aad u xiirto marka wuxuu leeyahay sidaa markay ahayd ayb ayaa wuxuu yidhi nebigu wuxuu amray qofkii aan xoolo wadin inuu xalaal noqdo qaala faqulnaa xillu maada faqulnaa waxaanu nidhi xillu maada mxilla maada labada waa qoray xilla maada iyo xillu maada xillu maada haddii la yidhaha xillun xalaal noqosha maada muxuu yahay kaas ayb xilla maada haddii la yidhaahdana naxillu xilla maada maxaanu xalaaloobaynaa miyaan xalaaloobaynaa xilla maada xalaaloobid oo maxay ah ayaanu xalaaloobaynaa xalaaloobid taama mase mid naaqis ah qaala alxillu kulluhu xalaaloobid dhammaanteed fawaaqacna nisaa'a haweenkii baanu ku dhacnay watadayabnaa waannu isudginnay bidiibi barafuunaan ismarinnay walabisnaa iyaabanaa dharkayni baan labisannay walaysa baynanaa wa bayna carafatana innaga iyo carafana xaal aysan noo dhexaynin ilaa arbacu layaalin afar habeen carafo dhan afar habeen baa ka dhiman yacni waxaa muuqata marka waxay soo galeen dulxijo afara way cumraysteen waa xalaaloobeen carafa maxaa ka dhiman afar beriyoo kalea ka dhiman afar iyadoo markaa ay noo dhiman tahay ayaan si dhammaystiran u xalaalownay uma ahlalnaa yowma tarwiyati maalintii yowmu tarwiya sideedaadka ayaannu xaj ku qaylinnay ku xihannay uma dakhalnaa rasuululahi sal l slam uma dakhala rasuulullahi sal l salam nebigii baa wuxuu u soo galay calaa caa'ishata fawajadahaa wuxuu arkay tabkii iyadoo ooynayso faqaala maa sha'nuki sha'nigaagu waa maxay qaalat waxay tidhi sha'nii sha'nigayga annii qad xidtu waan xayday waqad xalla annaasu dadkii way xalaal noqdeen walam axlul anu maanan xalaal noqonin ayb nacam xallannaasu dadkii way xalaal noqdeen seeldhaa marka xallaya xallas yani waa waa waa laazim ficilkan hadda qaasir laazim ah mudaacaf laazim ah mudaacafka laazimka qiyaaskiisu muxuu ahaa kasrow ahaa inuu yidhaha xalla yaxillu xalla yaxillu soo saas maahayn waadim kasran licayni mudaaricin muxuu ahaa yelii facala dalwaawi faan awliyaa'i caynan ow ka ataa hay kadalmudaacafu laaziman kaxanna dalaa kadalmudaacafu laaziman waa kasrada marka wuxuu gelayaa marka kasra xalla yaxillu isaga soo idiin dhiga marka idinka soo idiin dabdiye meeshaan maya waxaan rabaa middan maya tan kale tan kale walam axlul mau idiin qora mise walam axlil labada waa iska marka waxaa weyaan iyaas qiyaasku waa un walam axlil ayb qiyaasku saas waay wixii kale waxay noqonayaan un wax la maqlay shujuud saasay marka tidhi walam axlul walam aduf ma aanan dawaafin bilbeyti kacbadii ma aanan dawaafin wannaasu yadhabuuna ila alxaji wannaasu dadkuna yadhabuuna ila alxaji bay tegayaan al'aana hadda see yeelaa marka aniga qaala ina hada amrun katabahu اllahu calىa banaati aadama waaye waxa ilaahay gabdhaha bani aadamka uu ku qoray faاqtasilii qubayso uma ahilii bilxaji xaj ku qayli markaa fafacalat saasay yeeshay wawaqafat almawaaqifa meelihii la istaagayey way istaagtay wuquufkii carafa iyo wuquufkii musdelife iyo ile musdelifana mowqifay leedahay lagu ducaysto sidaasay yeeshay waxaa laga qaadanaya qofka xaa'idka carafo waa istaagi karaa acmaasha xajka o dhan waa gudan karaa dawaafun baa loo diidan yahay iyo sacyi ayb sacyigana waxaa loogu diida dawaafkuu ku xihan yahay un bes ayb xataa idaa dahurat markay daahir noqotay daafad bilbeyti bay dawaaftay oo bisafa waalmarwa uma qaala wuxuu yidhi qad xalalti min xajiki wa cumratiki xajkaagii iyo cumradaadiiba waa ka dhammaatay waa ka xalaalowday jamiican qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii ajidu fii nafsii aniga nafsadeyda waxaan ka dareemayaa annii lam aduf bilbeyti inaanan kacbadii dawaafin xiina xajajtu markaan xajinayo yacnii iyada waxay rabtaa sidii hore cumro gaara xaj gaara marka nafsadeyda waxbaan ka dareemayaa qaala fadhab tag bihaa iyada la tag yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow fa acmirhaa ka soo cumraysay min atanciimi wadaalika kaasna leylata alxisba ayay ahayd habeenkii marka waxay ahayd quruuraxa leylat alxisba waxaa laga wadaa markii nebigu uu xajka dhammeeyey maalintii saddex-iyo tobnaad uu soo tuurtay waa soo baxay badxa meel layidhaa ayuu yimid halkaasuu marka uu degey ama muxasab magacaana waa layidhaha muxasab muxasabkii buu degey muxasabka marka nebigu wuxuu u degey waxay ahayd meel waddo ah oo ku habboon marka dadku inay isu soo gaargaaraan ile nebigu markuu xajinaya xajka uu iclaamiyey dadkii reer baadiyaha ahay kuwii madiine joogay kuwii maka joogay kulli baa xajka aadayay marka dadkaasoo dhammaantood buu nebiga hogaaminayaa marka inuu isla sugo meel marka waxay ahayd in la dego ku habboon laakiin manaasigta xajka ma ka mid tahay mase maya culummadu way isku khilaafeen bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin meeshaan nebigu tawaafuq uma degine xajkayba ka mid tahay sunnooyinkiisa see la yeelaa marka markii lasoo dhammeeyo xajka in meeshaas la dego sunno waayo cumar iyo khulafaa raashidiintu way degi jireen laakiin mas'ale un waxaa weeyaan ijtihaad ku jira waa mana foga in la yidhaahdo muxasab acmaarsha xajka ka mid maahane ninkaan degine iska dhaqaaqaada xajkiis waxba sunno xataa kama naaqis kama aanay naaqis kama ahan laakiin un waa tawaafuquu nebiga u degay habeenkaa markii ay ahayd wadalika leylata alxisbata ayay ahayd habeenkii meeshaa quruuraxay lahayd marka meesha hadda makayba ka mid tahayba meesha hadda makay ka mid tahayoo bal maka meesha laga xukumo belediyada u ah munishiibiyada u ahaa meesha laftirkeeda ku taalla meeshaa marka yani muxasab la leeyahay ayb marka makadii dhexbartankeedayay ku taallaaba oo xaramkii max badan maba jirtaba labaatan daqiiqo meelahaas haddaad socoto xaramkii baad gelayba oo socod labaatan daqiiqoo socday xaramkuu jirtaa meeshaa muxasabka la leeyahay xadiidkan muslim baa wariyey qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid ayb qaala xaaw xadaanaa axmed ibnu xambal wamusadadun qaala xadaanaa yaxya can ibni jurayj qaal akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabiran qaal jaabiruu maqlay oo dhahayo dakhala اnebiyu sala اllahu calayh wali wasalama nebigu wuxuu galay calaa caaishata u soo galay bibacdi hadihi اlqisa qaala cinda qowlihi waahillii biاlxaji uma xujii xaji wasnacii maa yasnacu اlxaaju hayra an laa taduufii biاlbeyti walaa tusallii qaala xadaana alcabaas bn اlwaliid bni masyad huwa albayruutiyu saduuqun caabid akhraja xadiidahu abu daawuud wالnasa'iyu qal akhbarana abi alwaliid ibnu masyad wahuwa iqaة habtun qaala الnasa'iyu kana laa yukhdi'u walaa yudlis akhraja xadiidahu abu daawuud wالnasa'iyu qala xadaanii اlawsaaciyu qala xadaanii man samica cطاء bn abi rabax qala xadaanii jaabir bn cabdillaahi qaala halalna maca rasuuli اllahi sal ly slam biاlxaji xaj ayaa nebiga inagoo la jirno xihannay khaalisan isagoo barax tiran laa yukhaaliduhu shayun faqadimnaa makata baannu galnay marka waa markii hore wa faqadimnaa makata makaan galnay liarbaci layaalin khalowna min dilxija afar habeen iyadoo ay ka tagtay bisha dilxija fadufnaa waan dhawaafnay wasacaynaa waan sacyinay uma amaranaa rasuulullahi nebigaana faray sal ly slam an naxilla inaan xalaal noqonno wa qaala lowlaa hadyii hadyiga aan soo kaxeeyey xoolaha haddii lala ayaalla xalaltu waan xalaal noqon lahaa uma qaama suraaqatu bnu maalik baa istaagay faqaala yaa rasuul allah ara'ayta bal ii sheeg mutcatanaa tamatuceennan haadihi kan ah yanii beddelkan aan xaj beddelnay cumro ku beddelnay alicaaminaa haada sanadkeennan miyuu u sugnaaday am lilabad mase waa weligiis faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam bal hiya lilabad weligeed weeyaan waa axaadiidka tusaysa marka inaan la nasakhin fasqu alxaji ila alcumra qaala alawsaaciyu samictu caطaaءa bna abi rabaaxin yaan maqlay yuxadiثu bihada soosaan sheegaya falam axfadhu ma aanan xifdinin xataa laqiitu bna jurayj ilaa aan kala kulmay faahbatahu lii waa ii sugay marka xadiidku ibhaamkii hore waxba ma dhibaayo marka ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadun whuwa bnu slma can qays bni sacdi can caطاء bn abi rabax can jaabirin qaal qadima rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa soo galay waasxaabuhu asxaabtiisa liarbaci layaalin afar habeen khalowna ay ka harsan ay ka tagtay min dilxija ay ka tagtay falamaa daafuu bilbeyti wabisafa walmarwa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam ijcaluuha cumratan ka yeela ilaa man kaana macahu lhadyu qofkii hadyi haysta maahane falamaa kaana yowmu tarwiya markay ahayd ahalluu bilxaji falamaa kaana yowmu naxri maalintii tobnaad markay ahaydna qadimuu way soo galeen fadaafuu bilbeyti bay dawaafeen walam yaduufuu bayna asafa waalmarwa sacyi ma aynan samaynin qoladan laakiin uu sheegayo waa kuweena waa kuwii qaariniinta ahay oon xalaal noqonin w kuwa kale iyagu sacyi bayna safa waalmarwa way sameeyeen marka ibnu taymiya meeshaan waa meeshuu deliishanaya isagu laakiin deliilkan meesha uu ku wajahan yahay waa qaariniinta mutamaticiinta ma aha iyaga xadiidkii caaishaana tusaaya qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa cabdulwahaab alhaqafiyu wahuwa cabdulwahaab ibn cabdilmajiid alhaqafi abu muxamed albasriyu hiqatun tagayara qabla mowtihi bialaai siniin saddex sano intuunan dhimannin ka hor baa tagayur ku dhacay akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita laakiin wuxuu faa'iidaynayaa sharxu cilali tirmidiga ibnu rajab wuxuu leeyahy qaala abu daawuud jariir bnu xaasim wacabdulwahaab alhaqafi tagayaraa faxujiba annaasu canhumaa tagayur baa ku dhacay dadkii baa laga celiyey laakiin markuu tagayurka ku dhacay kadib xadiid cid ka warisaa ma aynan jirin waxba makaa dhibaya marka tagayurkooda qال أخبرنا xبيب yعني المعلم وهuو صدوq أخرج xadيiثه أصxاaب الكتب الستة عن cطاء qال xadaثnي جابر بن cبد الله أن رsuuل الlh صلى اه sلم أhل huوa وأصxاaبه بالxaج وlaysa mعa أxadi minهm يومئidin hadyun qof maalintaa xoolo waday ma jirin ilا النبiي slى الlه عليه لي وsلم mooyaane iyo وطلxةa وkana عaliي رaضي الله عanه calina qadima min اليمن ayuu ka soo galay وmacahu الhadyu isaguna xoolou waday faqaala cali wuxuu yidhi ahlaltu waxaan ku soo dhawaaqay aniga bimaa ahalla bihi rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam anugu waxay nebigu soo xirtaan soo xirtay waxaa laga qaadanayaa sidaan inuu xajka ku guntanmi karo qofka haddii uu yidhaahdo ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaan hebel wuxuu xirtaan xirtay hadhow hebelkaa wuxuu xirtay unbau ku soconayaa ayb nebigay u gaar ahayd caam miyaa intuba marka war badan warbaa iyadana ku jiraan sidaa buu yidhi wa ana nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebigana amara asxaabahu wuxuu faray an yajcaluuhaa cumratan inay ka dhigaan yaduufuu inay dawaafaan buu amray uma yaqsuruu ay gaagaabiyaan timaha wayaxilluu ay xalaal noqdaan ayb wayaxilluu ay xalaal noqdaan waa hoos dhigay hadda fiir ilaa man kaana macahu lhadyu qofkii hadyi markaa wada maahan faqaaluu waxay yidhaahdeen an nandaliqu maan tegaynaa ilaa minan mina miyaan aadaynaa wadukuurunaa taqduru wadukuurunaa iyagoo yacnii dakaradeenana taqduru ay dhibcayaanoo manida ay ka dhibcayso innagoo hadda xaasaskeenni soo jimaacnay oo u tagnay miyaan haddana mino gelaynaa aad bay ula yaabanaayeen ile xalaalay noqdeen moogtaha weynkoodii inay jimaacaan baa u bannaanayd marka sidan bay dhaheen fabalaga daalika rasuul allahi sal alla ly slam arrintaa nebigii bay gaartay arrintii way cuslaysteen marka markaa nebigu qalbigooduu rabaa inuu hagaajiyey faqaala wuxuu yidhi lowlaa anii lowlaa haddii lala yahay an istaqbaltu min amrii ma stadbartu low an istaqbaltu low an istaqbaltu hadday ii laabnaan lahayd oon hore yacnii aan tu hore hore aan haddaan hore iska jirsiin lahaa min amrii arrinkayga ma stadbartu wixii aan gadaal iska soo dhigay yacnii wixii aan ka soo tegay hadday ii laabnaan lahayd hadda ma ahdaytu haddii ma aanan soo kaxeeyeen walowlaa anna maci alhadya hadyi inuu ila jiro oon wado haddii lala yahay la axlaltu waan xalaaloobi lahaaba axalla buu kana ka bixiyey qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba baabkan baa iska dhammaystirayna qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba ana muxamed bna jacfarin xadaahum can shucbata can اlxakm can mujaahidin can ibni cabaas can الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam annahu qaal haadihi cumraة cumro weeyaan midani istamtacnaa biha aanu ku raaxaysannay faman lam yakun cindahu hadyun qofkaan hadiyi wadin xoolo falyaxilla ha xalaal noqdo alxilla kullahu xalaal noqosho dhammaanteed an cumrada ha ka xalaal noqdo xalaal noqosho dhammaanteed waqad dakhalat ilcumratu cumradii waxay dhexgashay fi lxaji xajkii bay dhexgashay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha way jirtaa qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi hada munkarun xadiidkan waa munkar inamaa huwa qowlu bni cabbaas weeyaan laakiin ibnuulqayim wuxuu yidhi hadalkan abu daawuud xadiidka soo socdaa iska leh xadiidkan ma laha xadiidkan isagu saxiix waayo waana nadiif ee warkan abu daawuud yacnii dadka nasaakhiinta ee kitaabka yacnii qoray yaa xadiidka soo socdo ayuu warkan ka dembeeyey iyagii marka way ka soo hormariyeen markaasaa la moodaya xadiidkii hore inuu yahay laakiin warkan waxa munkarkaa waa xadiidka soo socdo ee qowl ibni cabbaas ah qaala xadaثna cubaydالlahi bni mucaad qaala xadaثanii abi qaala akhbarana الnahaas can caطاء can ibni cabaasin can الnabiy salى اllahu عalيه ali wasalam qaal إida ahalla الrajulu qofka hadduu ku dhawaaqa bilxaji xaj uma qadima makata maka uu soo galo fadaafa bilbeyti kacbada ou dawaafo wa bisafa walmarwana ou saciyo faqad xalla uu xalaal noqday wahiya cumraة waana cumro kan waay marka midka uu leeyahay abu daawuud nebiga in laga wariyaa waa munkar waana min qowli bni cabbaas sheekh ilalbani isaga uu saxiix yeelayaa laakiin waxaa weeyaan hadalkan ibnu cabbaas warkiisa waaye amaa nebiga qisada unbaa ka ansaxday iyo amarka uu amray saxaabadiisa qaala abu daawuud rawaahu bnu jurayj can rajulin can caطaa dakhala asxaabu الnabiy sal ا ly slam muhiliina biاlxaji khaalisan fajacalaha الnabiy sal ا ly slam cumratan buu ka dhigay qaala xadaana alxasan bnu shawkar وأحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع قال أخبرني يزيد بن أبي زياد iنkn waa ضaعيif isag laakiin mutaaبaca hadda haystaa الmعنى عن مجاهد عن بن عabاasi qال هل النبي sلى الله عليه ولي وسلم بالxج نبgu xج buu ku dhawaaqay فلما qadima طاafa بالبيت وبyna الصفا والمarوة أyuu sacyiyey وqاaل ابن شhوكر وlm يuqaصir ma uunan gaagaabsanin itafaqaa walam yaxilla ma xalaal noqonin min ajli اlhadyi xoolaha oo wada darteed wa amara man lam yakun saaqa alhadyi qofkaan hadyi soo kaxayninna wuxuu amray an yatuufa inuu dawaafo wa an yascaa ou sacyo wayuqasira tinta iska gaagaabiyo uma yaxilla qaala zaada bnu maniic fii xadiidihi ow yaxliqa ama ow xiirta uma yaxilla qaala xadaana axmed bnu saalix qaala akhbaranii cabdulahi bni wahbin qaala akhbaranii xaywatu qaala akhbaranii abu ciisa alkhuraasaaniy can cabdillaahi bni اlqaasim labadanba waa maqbuuliin can saciid bni اlmusayab ana rajulan min asxaabi الnabiy sal اll ly slam nin asxaabta ka mida ataa cumara cumara bna alkhadaab buu u yimid radia allaahu canhu fashahida cindahu wuxuu markhaati agtiisa kaga kacay annahu samica rasuula اllahi sal ly slam nebiga inuu maqlay fii maradihi aladii qubida fiihi jiradii nebiga lagu oofsaday yanhaa isagoo reebaya can اlcumrati qabla اlxaji cumrada isagoo reebaya xajka ka horayso xadiidkan marka waa daciifoo laba waxaa ku jirta marka maqbuuliinoo la mutaabacaynin saciid ibnu lmusayabna cumar kama uunan maqlinoo inqidaacaa meeshaa ku jiro laakiin inqiaacaas cillo saa usii weyn maa tan kalaa ka daran ibnulqayimna wuxuu yidhi wahada alxadiidu baailun walaa yaxtaaju tacliiluhu ilaa cadami samaaci bni lmusayab min cumar faina bna almusayab ida qaala qaala rasuulu lah sal slam fahuwa xujatun marka cabdulahi bn اlqaasimka waxyaabahaasu ku cilaynaya xadiidka qaala xadaana musa abu salma qaala akhbarana xamaad can qataada can abi shaykhin اlhunaa'iy khaywaanu bnu khalda waa iqa miman qara'a calaa abi muusana ka mida ninkaa wuxuu ka mida dadkii abu muusa alashcari qur-aanka iyo xadiidka ku akhriyey min ahli اlbasrati oo reer basra ana mucaawiyata bna abi sufyaan qaala liasxaabi الnabiy sal ly slam mucaawiya saxaabadii wuxuu ku yidhi hal taclamuuna ma ogtihiin ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulku nahaa inuu reebay can kada wa kada waxaaye waxa wa can rukuubi juluudi الnumuuri dugaagga shabeelka ama dugaagga haraggiisa in la koro oo kebad laga dhigto ama la labisto inuu reebay qaaluu waxay yidhahdeen nacam waan maqalnay qaala wuxuu yidhi fataclamuuna ma ogtihiin annahu nahaa inuu reebay an yuqrana bayna alxaji waalcumra xaj iyo cumro in laysla xidhiiriyo laysku daro inuu reebayna ma ogtihiin nebigu faqaaluu waxay yidhahdeen amaa haada midkani falaa maya faqaala wuxuu yidhi amaa inahaa iyadu macahunna kuwaa nebigu uu reebayay la jiraan walaakinakum nasiitum laakiin idinkaa iloobay xadiidkan marka waa shaad qaybtan dambe ayb oo qiraankii shaad weeyaan qaybtan dambe laakiin juluudi numuur iyo waa noo imaan doonaan baababka kitaabulibaas iyo meelaha qaybaha iyadu waa saxiix laakiin intan dambe waa shaad sababtoo nebigu inuu sameeyey inuu saxaabadiisii gabal ay sameeyeen yaa iyadu cad wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina mxamed